marka haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii toddobaad kasta maanta oo kale ad dhegaysan jirteen ee hambalyada iyo heesaha waxaase wada jira aynoola socotiin doono ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkana dhambaalka ugu horreeya ibraahimna waxa uu naga soo gaaray hooye jamiilo isaaq rooble eedo madiine xasan fiidow adeer cabdulaahi xasan fiidow hani colaad xasan maryan colaad xasan cabdixakiim colaad xasan iyo naciimo colaad xasan seeged iyo carruurteeda tahliil colaad xasan xaaskiisa iyo carruurtiisa sayid cali colaad xasan xaaskiisa iyo carruurtiisa deeqo colaad xasan seeged iyo carruurteeda faarax barre colaada cumar barre colaad shamso barre colaad farxiyo barre colaad iyo sidoo kale haaruun barre colaad axmed cabdulaahi xasan xaaskiisa iyo carruurtiisa luul cabdulaahi xasan sayged iyo carruurteeda iyo cumar cabdulaahi xasan iyo cabdirasaaq maxamed xasan iyo aadan maxamed xasan iyo ugu dambeyntii mahad naxar garuun xaaskiisa iyo carruurtiisa dhammaan dadkana waxay kala joogaan magaalada muqdisho austria germany iyo sidoo kale sweden waxaana tahaniyad hawada u marinayaan maxamed bare colaad iyo xaaskiisa farxiyo salaada cabduul oo saddex iyo tobankii bishan uu wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey akram maxamed bare waxaan leenahay bay yidhahdeen soo barbaaro noqo kii diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin
waa hagaag casho dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo luul maxamed daahir iyo aabe jeelle xasan nuur iyo maxamed jeelle xasan xaaskiisa iyo carruurtooda cabdiraxmaan jeelle xasan xaaskiisa iyo carruurtooda muxubo jeelle xasan safiyo jeelle xasan iyo saygeeda iyo carruurtooda iyo cabdulaahi jeelle xasan iyo warsame jeelle xasan doolka iyo nimco jeelle xasan iyo iqro jeelle xasan siciid jeelle xasan siciid helos iyo maxbuub jeelle xasan iyo nasteexo jeelle xasan iyo naso jeelle xasan iyo ugu dambaysta shamso jeelle xasan dhammaan reer jeelle xasan nuur waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxaanay jecel yihiin inay halkan habali uga diraan axmed jeelle xasan iyo sabriin ibraahim macalin oo gabar ay ugu dhalatay minnesota waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey ilhaan axmed jeelle allah ka dhiga tii soo weynaata oo waalidkeeda iyo dadkeeda iyo dalkeeda manfacda amiin ayaan leenahay waa tahay dhambaalkanna waxauu naga soo gaaray reer ibraahim macalin siraad dhammaantood waxaa ku jirta malyuun ibraahim siraad oo u horreysa maryan ibraahim siraad ayaa ku jirta oo kale iyo sidoo kale khadro daahir warsame iyo maymuun dhambaalkanna waxauu naga soo gaaray reer ibraahim macalin siraad dhammaantood oo ay ugu horreyso malyuun ibraahim siraad maryan ibraahim siraad khadro daahir warsame malyuun daahir warsame iyo faadamo daahir warsame cabdulqaadir daahir warsame iyo aabo ibraahim macalin siraad dhammaan dadkana waxay kala joogaan maraykanka kismaayo iyo magaalada muqdisho waxaanay tahnid dhalasho oo farxadeed u dirayaan farxiyo laki siraad ibraahim iyo mubaarag cabdi axmed oo gabadh ugu dhalatay magaalada kismaayo gabadhaas waxaa loo bixiyey seynab mubaarag cabdi axmed waxaa la yidhi waxaa lagu sameeyey ayaydeed seynab cali cabdiraxmaan waxaan leenahay seynab soo weyno wa noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waxyaha jaceyl ku waabto wadnahaad waran igaga taagtee warkaygu carruurta werisay hadmaan hadmaan isweyshan doonnaa waa hees aad iyo aad u wanaagsan bal nala dhegaysta ama
dhuul markian kuway waashe fadlan wehabayaayo markian kuway waashe markian kuway waashe hadmaynu isweheshan doona markian kuway waashe hadmaynu isweheshan doona eedlaan baxayo eedlaan way caadayaan waniga wakinaye kaan wiqmay wehanaabe wahe waniga wakinaye kaan wiqmay wehanaabe intaan wiqmay wehanaabeen wadkayga xagaha ku doonteen intaan wiqmay wehanaabeen wadkayga xagaha ku doontee wadkayga xagaha ku doontee maynu isweheshan doona way wadkayga xaga ku doontee maynu isweheshan doona wahey waqlaanu baxayo qablaan way caadaya
heestii waaqle iyo codkii cumar dhuule cali haddaan intaas kaga gudubno xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkanna waxaa ciwaan looga soo dhigay hambaliyo meher wacan waxaana dadka diraya ugu horraysa hooyo marya nuur ducaale sahre ciidla nuur raxme ciidla nuur isageeda cabdirashiid maxamed cabdulaahi iyo inankeeda baa layidhi ibraahim maxamed jaamac xasan ciidla nuur xaaskiisa iyo carruurtiisa ifraax ciidla nuur nimco ciidle nuur iyo najma ciidle nuur iyo rihaam mustafe axmed maxamed ciidla nuur mumtaas ciidle nuur iyo mubaarig ciidla nuur iyo muha ciidla nuur iyo eedo fadxiya xasan warsame iyo ugu dambayntii hodan cabdilaahi dhammaan qoyska reer ciidla nuur waxa ay hambalyo meher u dirayaan axmed ciidla nuur iyo hoodo maxamed faarax oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada burco waxay leeyihiin meherkaasi waxaana u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka kheyr kalena lagu kala helo aamiin
waa tahay dhambaalkan wuxuu ku bilowday waan idin salaaminaa daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee v o a waanu idinka guddoonay waxaa kalena haba yidhahdeen cabdirasaaq xaaji gees dheere cabdicasiis xaaji gees dheere iyo cabdisalaan xaaji gees dheere iyo xibilo xaaji gees dheere faadumo xaaji gees dheere raage maxamuud gees dheere iyo sawdo maxamuud gees dheere iyo cabdijabbaar cabdirasaaq gees dheere iyo dhammaanba reer xaaji gees dheere iyo nuurto shariif isaaq markabo shariif isaaq iyo baarliin shariif isaaq iyo xuseen shariif isaaq iyo aadan shariif isaaq macalin nuur xuseen aadan ibraahim iyo xuseen aadan iyo waxay yidhaahdeen hooyo xaliimo macalin axmed iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacladeeda waxayna tahniyad farxadle ay gaarsiinayaan maxamuud xaaji gees dheere iyo kaaho shariif isaaq oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda calinley oo ay leeyihiin arooskin allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo ee bana hayda kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin heestaan soo qabanayo ibraahino waa hees aroos oo loo dalbanayo aroosyadan goor dhoweed akhrinay waxaa ku luuqaynaysa fanaanadda roodo daahir
Ayaa badanoo waa roobkaaga la isku waraag
waxaa tahay codkii roodo daahir haddaan intaas kaga gudubno dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalkana waxa uu ku bilowday waan salaaminaa dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a waxaana habi yidhaahdeen hooyo xabiibo axmed muumin iyo dhammaanba reer axmed muumin iyo aabe cabdi xaashi xaayow iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo adeer xasan xaashi xaayow iyo xaaskiisa ah carruurtooda iyo eedo shamso xaashi xaayow iyo saygeeda iyo carruurtooda iyo eedo maryan xaashi xaayow saygeeda iyo carruurtooda dhammaan ilmo xaashi xaayow iyo waxa ay yidhaahdeen eedo farxiyo axmed sheekh eedo wiilo cabdulaahi iyo waxay yidhaahdeen eedo dhaah maxamed janna gale iyo xabiibo cabdi xaashi saygeeda iyo carruurtooda iyo maxamuud cabdi xaashi sacadiyo cabdi xaashi iyo xasan nuur cabdi xaashi iyo waxay yidhahdeen raaqiye cabdi xaashi iyo cumar cabdi xaashi iyo hodan cabdi xaashi xaayow cabdi xaashi iyo usaame cabdi xaashi iyo faaduma cabdi xaashi saygeeda iyo carruurtooda iyo dhammaanba ilmo cabdi xaashi xaayow waxayna dhammaantood iyaga oo kala jooga soomaaliya kenya iyo maraykanka ay taaniid gaarsiinayaan cabdulaahi cabdi xaashi xaayow iyo kaafiya xaaji ganay gabayre oo wiil ugu dhashay magaalada gothenburg ee dalka sweden waxaana ay leeyihiinna wiilkaasi waxaan eebba uga baryaynaa inuu noqdo kii soo weynaada oo waalidkiisa iyo dadkiisa anfaca aamin ayaa leen dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray wasiirka wasaaradda warfaafinta ee somalilan salebaan cabdulaahi guri barwaaqo iyo muuse faarax jaambiir agaasimaha telefishinka qaranka xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdirasaaq cusmaan maxamed xaaskiisa iyo carruurtiisa xuseen cabdulaahi deeqsi xaaskiisa iyo carruurtiisa axmed xuseen warsame xaaskiisa iyo carruurtiisa ismaaciil xuseen farjar sakariye axmed maxamed iyo maxamed ismaaciil cabdi waxauu ku magac dheeryahay xato iyo xaaskiisa xamse cidiid maxamed xamse cabdi qurbaani iyo xamse cali bulbul iyo xasan maxamed yuusuf oo agaasimaha idaacadda rediyo hargeysa iyo maxamed siciid maxamed iyo aadan nuux dhulle cabdisalaan ibraahim herere iyo cali axmed raabi warqadan ibraahimna waa la isugu yimid cali seenya buu ku magac dheer yahay iyo ikraan siciid diriye iyo mune ibraahim dhakhtar iyo nasiim maxamed muuse iyo faysal cali xuseen iyo asxaab kale oo badan iyo asxaab kale oo bahda saxaafadda ah baa layidhi oo kala jooga meelo badan oo caalamka waxay tahaniyad farxad leh oo aroos hawada u marinayaan geesiga baa layidhi xamse suudi nuur iyo gaarida waa mayaada maxamed cabdi oo dhowaan arooskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxa ay leeyihiin isku waara oo kala hela ubad khayr qaba wiil iyo caano gabar iyo caanonah waa loogu duceeyey aamiin waxaa dhambaalkan caasho uu nooga yimid safiyo cumar warsame iyo caasho xuseen warsame caasho maxamed daleel iyo muxudiin cali xirsi iyo abshiro maxamuud cali iyo xasan xaashi diini cabdirasaaq yool iyo xamse sheekh aadan iyo cali saciid maxamuud iyo aado nuur warsame geedi iyo habaryar waxay yidhaahdeen canab dhomey iyo bashiir maxamed shire iyo cali maxamuud warsame iyo hodan maxamed maxamuud iyo leyle xasan cadceed iyo khaliif cali macalin abdi axmed cali xirsi iyo cabdulaahi sheekh khaliif iyo muno kaahiye iyo abti cabdiqaadir maxamuud iyo salaad maxamuud warsame iyo ugu dambaysta faadumo maxamuud warsame waxa ay leeyihiin waxaan taaniid u diraynaa rooblo cumar warsame iyo astur muuse taaliil oo wiil ugu dhashay gaalkacyo wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed rooble waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiinna soo weynow ayaan leenahay wiilkaasi waa tahay ibraahino bal heesta saddexaad ee barnaamijkana noo raaci liibaan ahay luran waxaa wadajir ugu luqaynaya xuseen tarabi iyo faadimo cabdulaahi maande
sidalaan madhiidho hawalaacdamayse ibalaan larkaage sidalaan madhiidho hawalaacdamayse ankula lugaado kaalabaha waa luriyo ile ankula lugaado kaalabaha ntula lidhadooda aygata
waa tahay liibaane haddaan intaasi ku dhaafno iyo codadka labada fannaan xuseen yuusuf tarabi iyo faadimo cabdulaahi kaahir maandeeq haatanna dhinac dhambaalada mar kale haddaan jalleecno dhambaalkan dhambaalaan goor dhoweed akhriyo ibraahin ow la socday hasaate hadda ayaan ku darayaa dadka diray waxaa ugu horreeya maxamed colaad xasan iyo xaaskiisa ah niciimo cabdi aadan iyo carruurtooda oo kale ah tasliim maxamed colaad tasmo tahliil tanaad tanazal taabid iyo tahaani dhammaantood waa ilmaha saaxiibkeen maxamed colaad xasan iyo iyadana ka tega niciimo cabdi aadan iyadana nagama foga waxaan leenahay bay yidhaahdeen oon hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayna maxamed bare colaad iyo xaaskiisa farxiyo salaad cabduul oo saddex iyo tobankii bishan uu wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasoo loo bixiyey akram maxamed bare waxay leeyihiin akram soo weyno woo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba waxu taray dhambaalkan waxaan ka helay caasha maxamed cabdinaasir hire iyo sheekh aadan xasan cali iyo maxamed yaasiin xuseen cali iyo sheekh maxamed macalin nuur iyo sheekh maxamed ibraahim iyo sheekh maxamuud gurey iyo khadar macalin nuur iyo dhammaanba asxaabta waxaana ay ah, jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan iyaga oo kala jooga dunida dacaladeeda cawil ismaaciil cabdiyare iyo rawda axmed oo waxay yidhahdeen arooskooda uu ka qabsoomay beled xaawo gaar ahaan xaafadda sideedaad waxaana aan leenahay arooskaas allah ka dhigo kii isku waara eebana uu kala siiyo ubad qeyr qaba waa tahay heestan markana dhegaystayaasha usoo qabanayna ibraahimna waa hees malaha dhawaanahan aadan maqal goormaa kugu dambaysay dhab u fiirso
dhab u fiirsa dhab dhab u fiirso weligaa degdegana lagu leeyahay
haye maxamed warsame kasaali iyo xalimo khaliif magool codadkooda
dhibta laysku eegaa waynoo dhaxaysayo adiguba dharaaraaska qoslaysay dhooshe dhibta laysku eegaa waynoo dhaxaysayo adiguba dharaaraaska qoslaysay dhooshe ana dhiig sidangalay qaymaha ku dhunti ana dhiig sidangalay qaymaha ku dhunti so awadhantiyo so awadhantiyo so filan maysid so filan maysid sow filan maysid dheerso awadhantiyo sow filan maysid sow filan maysid sow filan maysid dheer way qararke waa inaad dhadhamisaa amba dhammay qararke waa inaad dhadhamisaa
waa tahay dhab u fiirso codadkii maxamed warsame khazaali iyo xalimo khaliif mugool ayaan taas kaga gudbaynaa dhambaalkan caasho waxa uu ku bilowday waan idin salaamaynaa laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan bahda hambalyada iyo heesaha waannu idinka guddoonnay waxa aan haba yidhahdeen hooyo barni cali faarax barre iyo aabe cumar xasan aadan iyo waxa ay yidhaahdeen duraan cumar xasan iyo cali mursal cumar xasan iyo daahir cumar xasan iyo shariif cumar xasan iyo calinuur cumar xasan iyo bashiir cumar xasan cabdulqaadir cumar xasan iyo nimco cumar xasan dhammaan reer cumar xasan waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaana ay jecel yihiin inay tahaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan islamarkaasna halkan ay heestan uga ciyaaraan maxamed naasir cumar xasan iyo bishaaro daahir axmed oo ku aqalgalay dhuusamareeb ooy leeyihiin arooskiina aamiin bashbashiyo barwaaqna eebba waada kaga rajaynaynaa iyo in uu eebbada kala siiyo owlaad kheyr qabta anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalka dhinaceyga ugu dambeeya sidaan filayna barnaamijka oo dhan ugu dambeeya waxauu naga soo gaaray aabe cadow maxamuud aabe cabdulaahi warsame hooyo canab aadan xaashi iyo hooyo tifey muuse cali iyo ubax axmed warsame iyo caaisho axmed warsame iyo cabdifataax axmed warsame yunis axmed warsame iyo hooyo camuud warsame faaraax iyo faadimo cabdulaahi warsame iyo fardowsa cabdulaahi warsame iyo leyla maxamed ciise farxiyo cadow iyo sidoo kale maxamuud baa la yiri oo ataa dhambaalka aad u dheeryahay waxaa kaloo ku jirta nimco cadow maxamuud iyo raxmo cadow maxamuud iyo elyaas cadow maxamuud iyo maxamed cadow maxamuud iyo xasan cadow maxamuud iyo cabdilcasiis cadow maxamuud iyo maxamed muuse jilacow iyo marwadiisa iyo zahra maxamed iyo raxmo xasan nuur iyo ugu dambeyntii cabdulaahi xasan nuur dhammaan dadkani waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan axmed cadow maxamuud iyo xaaskiisa zahra axmed warsame rashiid oo toddobaadkan baa la yiri ku aqalgalay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe waxay leeyihiin ducada waa xaggiina waa tahay arooskaas waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii baraka leh oo bad kheyr qaba lagu kala helo aamiin heestana noo raacaash waa tahay heesta ugu dambaysa ee barnaamijka waa kun jeer anigaa ku jecel yaa kun jeer dhanaa kuna waxba ka harsaneen ibraahimow subal aan tirine kow laba ma ima tirin kartid kun jeer waa heesta ugu dambaysa ee barnaamijka maryan mursal ayaa ku luuqeynaysa dabcan iyadaana gabagabo u ah barnaamijka ambaliyada iyo heesaha toddobaadka intaan mar kale kulmi doono haddii aan leedmo toddobaadka dambe waa caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey oo idin leh sidaas iyo nabadii